إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday saldhigyo ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed ay ku leeyihiin duleedka magaalada baydhabo ciidamo ka tirsan maamulka la baxay puntland ayaa qof shacab ah ku dilay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaa sii xoogaysanaya dhaca ay ciidamada sirdoonka dowladda federaalka ka geysanayaan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya beesha ajuuraan qaybteeda degta gobolka jubbada dhexe ayaa ku dhowaada labaatan neef oo ari ah ku wareejisay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xukun xadu sina ah ayaa ka dhacay magaalada jamama ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose dowladda federaalka ayaa kordhisay afduubka ay u geysanayso dadka shacabka ah iyadoo ku qasbaysa inay ka qaataan kaarka lagu sheegay in lagu codeynayo wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka warbixisay dagaalla khasaare culus lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo ka dhacay bariga gobolka hiiraan warka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan dowladda shiicada iiraan ayaa duqaymo cusuba ku garaacday dhulka ay yahuudda gumaysata ee filistiin dhegaystayaal intaasu waxay ahaayeen qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon warkaas oo faah-faahsan goor dhow ayaynu idiin soo gudbin doonaa insha allah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa toddobiyo labaatanka bisha dulxija sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri dhanka kalena waafaqsan saddex iyo labaatanka bisha lixaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar culus ku qaaday saldhigyo ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed ay ku leeyihiin duleedka magaalada baydhabo haashim cabdinaasir ayaa inoo faahfaahinaya waxaa sii kordhay khasaaraha askarta dowladda federaalka ku gaaray weerar cagmarin ah oo saaka ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhigyo ciidan oo ku yaalay deegaanka burjaad ee hoos taga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay khasaaraha dhimasho ayaana gaaray ilaa laba-iyo toban askari halka dhaawacna uu marayo siddeed iyo labaatan kale waxaana jira ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo iyagoo nool ay gacanta ku dhigeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee weerarka ku ekeeyey labada xero sidoo kale hub iyo agab kala duwan oo ciidan hayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab halkaa kula wareegeen dhanka kale mu'asasada al-kataa'ib oo looga bartay caddeymaha weerarada ay qaadaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay sawirada dagaalkii saaka ka dhacay deegaanka burjaad waxaana sawirada lagu arki karaa meedadka askarta dowladda federaalka oo goobtii dagaalku ka dhacay looga cararay islamarkaana dhex yaalla xeryihii lagu soo weeraray sidoo kale sawirada waxaa lagu arkayaa mid ka mid a maxaabiista askarta dowladda federaalka oo ay gacanta ku dhigeen isagoo nool ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab markii uu dhammaada dagaalka islamarkaana ay goobtii dagaalka u hareen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa la arkayaa iyaga oo dab qabadsiinaya saldhigyadii ciidamada dowladda federaalka ay isaga carareen
ciidamo ka tirsan maamulka la baxay puntland ayaa qof shacab ah ku dilay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug tafaasiil ku aadan qodobkan waxaa inoo eegaya cadnaan xaaji muxsin waxaa maalintii shalay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ka dhacay faldil ah oo uu askari ka tirsan maamulka la baxay puntland u geystay qof shacab ah wararka ayaa tilmaamaya in askariga geystay dilka iyo ruuxa shacabka ah uu muran soo kala dhex galay taasoo ugu dambeyn sababtay in askariga uu rasaas ku shanaqo qofka shacabka ah iyadoona uu isla goobta ku geeriyooday askariga geystay dilkan ayaa goobta isaga baxsaday iyadoona ilaa iyo hadda uusan maamulka la baxay puntland ka hadlin dilka uu geystay askariga ka tirsan maamulkooda dad goobjoogayaal ah ayaa waxa ay saxaafadda u sheegeen in askariga dilka geystay uu si gaar ah uga tirsanaa ciidamada lacagaha baadda ah ka qaada dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada gaalkacyo oo ah xarunta gobolka mudug ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo ay shisheeyuhu ka dhiseen dalka ayaa ka wada siman daadinta dhiigga dadka shacabka ah iyo boobka hantidooda mana jirto cid wax iska weydiisa arrintaas marka laga reebo xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo marar badan weeraro ku qaaday ciidamo ku howlanaa dhaca dadka shacabka ah waxaa sii xoogaystay dhaca ay ciidamada sirdoonka dowladda federaalka ka geysanayaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya cabdulkhaaliq macalin cabdiweli ayaa faahfaahintan inoo eegaya maalinba maalinta ka dambaysa waxaa isa soo taraya dadka shacabka ah ee dhibanaha u ah tacadiyaadka kala duwan ee ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka saacadihii lasoo dhaafay askari ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka ayaa waxa uu dhac u geystay mid ka mid ah dadka xoogsatada ah ee ka shaqaysata suuqa bakaaraha ee magaalada muqdisho askarigan ayaa waxa uu ninka shacabka ah ka doonayay inuu ka qaato lacag baad ah markii uu diiday inuu bixiyo lacagtaas baada ahna uu halisgeliyey naftiisa haddaba waa kan isaga oo ka warbixinaya habeen hore inaan nusdoolar leew dili lahaa waa suuq weyn ee bakaaraha bakaaran hadda ma soo galin sagaashan iyo sideedii aa soo galay habeen hore nin racd inuu iimaaday oo wuxuu dhahay lacag ii tur nusdoor ii tur iima kuu tuuraaye soo bax habeen hore waa la ii dili lahay ummadda noomaxud waa ka cosha waxaa ka cosahaa inay ninkaas ii qabato ninkaas na ii qabtaan waxaa ka cosahaa ma habeen ilaa kaan dila nusdoor iyo laba door loo tuurin bis waaye qoriga qulif oo kuwa garaaca nin waxaana u shaqeeyaa nin masaakiina ahay ninkaas nooga qab si kastaba ha ahaatee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya waxaa caada ka noqday dhaca iyo dilalka ay geysanayaan askarata dharcadka ah ee loogu yeero nisa iyagoona shacabka magaalada muqdisho ku haya dhibaatooyin kala duwan beesha ajuuraan qaybteeda degta gobolka jubbada dhexe ayaa ku dhowaad labaatan neef oo ari ah ku wareejisay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab farxaana cali cabdulaahi ayaa faahfaahin la xiriirta qodobkan inoo soo jeedinaya munaasabad ka dhacday degmada jilib ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayay beesha ajuuraan ku wareejisay toddoba iyo toban neef oo ari ah kuwaas oo ay ugu talagashay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku sugan furimaha dagaalka odayaal dhaqan waxgarad iyo mas-uuliyiin ka socday maamulka islaamiga ah ee degmada jilib ayaa kasoo qaybgalay munaasabadda ay beesha ajuuraan ku wareejisay toddoba iyo tobanka neef ee ariga ah odayaasha beesha oo munaasabadda ka hadlay ayaa ka warbixiyey xoolaha ay wareejiyeen iyagoona tilmaamay in tani aysan noqon doonin tii ugu dambaysay balse ay sii wadi doonaan bixinta xoolaha ay ku garab taagan yihiin ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab anagoo ku hadlaya magacka beesha ajuuraan waxaan cunta u fadhinaa inaan ku wareejinno xoolo nool aan u soo aruurinay mujaahidiinta safka hore ku jirto walaalahayna ah xoolahaas oo tiradooda ay tahay toddoba iyo toban neef oo ari ah toddoba iyo toban neef oo ari ah oonu ugu talagalnay mujaahidiintu safka hore cidna nooma dirin qabiilka ayaa sadaqaystay jimcahan kasoo gudubnayna toban geelahayd wax bu-a lagu bixinhayay waxaa weeye mar horena hadda kolley xoolahaas horaba loo bixiyey wixii had kadib ahna waa diyaar insha allah annaguna kolley kama saaxanayno wixii karaankeenna ah wabilahi towfiiq si kastaba qabaa'ilaadka dega koonfurta bariga iyo bartamaha soomaaliya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay kordhiyey bixinta xoolaha noocyadooda kala duwan oo ay ku garab taagan yihiin halganka lagula jiro shisheeyaha kusoo duulay dalka waxayna wareejinta xoolahani kusoo beegmaysaa xilli maalmo uun laga joogo mar afhayeenka odayaasha dhaqanka ee wilaayaadka islaamiga ah nabadoon ismaaciil haaruun sheegay in marka laga yimaado kuwa horey wax u dhiibay ay jiraan qabaa'ilo u tafaxiidanaya oo ku tala jira sidii ay kaalin muuqata uga geysan lahaayeen jihaad waxaa filayaa wax yar mooye dadka intiisa badana way dhiibeen ummadda soomaaliyeed oo dhan meel kastaba ha joogta ama gobol kastaba ha joogta waa nin bixiyey oo diyaariyey oo wareejiyey oo mas-uuliyiintii maam hawshaa lahayd ku wareejiyey iyo mid hadda gacanta ku haya oo ururinaya oo doonaya inuu wareejiyo iyo mid ku tala gashan weliba dadka hadda ku tala gashani waa dad yar dadka intiisa badnayd waa wax hadda gacanta ku haya iyo wax wareejin doona haddii alla idmo dadka xoolaha bixiyey dhammaantiis magacooda ma annaan sheegin laakiin ilaahay agtiisu magacuu u yaallaa kamana wada gaadhi karaa hadda ilaa mudug iyo ilaa raaskambooni inta u dhaxaysa meelaan xoolahaasi ka bixin ama geelaasi inta badan uusan ka bixinin ma uu jiro xukun xaduzina ah ayaa ka dhacay magaalada jamaama ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose mubaarag cumar mubaarag ayaa faahfaahintan inoo sii ambaqaadaya maxkamadda kudhaqanka shareecada islaamka ee magaalada jamaame ee gobolka jubbada hoose ayaa riday xukun xadud zina ah kaasoo lagu fuliyey weli laba gabdhood kuwaasoo ku kacay fal zino ah fagaaraha weyn ee magaalada jamaama ayaa waxaa shalay soo xaadiray dadweyne badan oo usoo daawasho tegay fulinta xukunka sharciga ah waxaan xukun ku dhawaaqay mid ka mid ah garsoorayaasha maxkamadda islaamiga waxaan idiin soo gudbinaynaa ku dhawaaqay saal xukun maadaama adilada xukunka maxkamaddu riday saddexda qof uu isku mid ahaa maxkamaddu markay dhegaysatay dacwadda mudaciyadda iyo jawaabta mudaca calayga oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxayna xukuntay sida tan xukunka maxkamadda kow maxkamaddu waxay ku xukuntay in lagu dhufto boqol garbaash oo xadusina ah iyo musaafirin sanad ah maadaama uusan soo marin waxguur ah labo maxkamaddu waxay kale ku xukuntay mahrun matal waana laga qaaday saddex xukunku wuxuu ku sugnaaday iqraar almaraajic kow qowluhu tacaala الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين لا. قوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة ونحو سنة maxkamadaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee ka furan wilaayaadka islaamiga ayaa fuliyay xukuno kala duwan kuwaasoo sabab u noqon dadka iska ilaaliyaan ka gudbidda xuduudda shareecada waxaan xukunka xuduudinaha waa allaha u jideeyey in lagu ilaaliyo sharafka iyo nasabka dadka muslimiinta ah dowladda federaalka ayaa kordhisay afduubka ay u geysanaysa dadka shacabka ah iyadoo ku qasbaysa inay ka qaataan kaar lagu sheegay in lagu codeynayo axmed cabdulaahi ayaa faahfaahin ku aadan qodobkan inoo eegaya kadib markii ay u socon weysay mashruuca loogu yeeray doorashada qof iyo codka ah ay dowladda federaalka sheegtay inay ka qabanayso magaalada muqdisho ayaa waxa ay taasi dhalisay inay ciidamadu ay qafalaan dadka shacabka ah dowladda federaalka ayaana bilowday inay waddada u gasho dadka shacabka ah iyadoona ku qasbaysa inay iska diiwaangeliyaan doorashooyinka laga soo bilaabo ifka xalane miisaanka dhuxusha tawfiiq saraha ceymiska ex control balcad ilaa iyo laga soo gaarayo soos ayay dowladda federaalka ka wadaa qafaalka dadka shacabka ah kuwaasi oo ay geynayso xarumo si qasab ah laiskaga diiwaangelinayo waa kuwan qaar ka mid a dadka waddada loo galay
abduub ayaan nahay maalin labaad ee abduub ku nahay degmada yaaqshiid
qafaalka iyo qasabka la isku diiwaangelinayo ayaa muujinaya sida ay shacabka magaalada muqdisho aanay marnabo ugu qanacsaneen nidaamka dimuquraadiga ah ee ka hor imaanaya shareecada islaamka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka warbixisay dagaalo khasaare culus lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo ka dhacay bariga gobolka hiiraan cali aadan ayaa faahfaahin la xiriirta qodobkan inoo soo jeedinaya maalintii shalay deegaano ka tirsan gobolka hiiraan waxaa ka dhacay dagaallo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa dowladda federaalka ee ku daawan shisheeyaha deegaanka uu dagaalka ka dhacay waxaa lagu magacaabaa muqliga geycad waana duleedka degmada muuqokori ee gobolka hiiraan sheekh guuleed abuu nabhaan oo ah waaliga walaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa ka warbixiyey dagaaladii ka dhacay duleedka degmada muuqokori isagoona sheegay in dowladda federaalka looga dilay soddon iyo saddex askari halka looga dhaawacay soddon iyo sagaal kale hadda ay xaqiijiyeen walaaluhu baktigu waa soddon iyo saddex wararka qaar waa ka badanayaan laakiin annaga hadda inta aan dul istaagnay oo walaaluhu arkeen waa soddon iyo saddex dhaawacuna waa soddon iyo sagaal waana ka badan karaan oo intaasu haddaba waa laga badanayaa laakiin ma rabno in waxaan sugnayn aan sheegno ilaahay nicmadiisa iyo fadligiisa iyo nasriga uu mujaahidiinta siinaya mudanna in ilaahay looga shukriyo subxaanahu watacaala weeye waa goob hadda ay ku sugan yihiin mujaahidiinta si buuxdana ay gacanta uga hayaan ilaahay cadowgiisina oo ka holeelay oo ay ka jabeen baktigoodiina ay ugu carareen wey macnaha waa meel ay mujaahidiinta joogaan sheekh guuleed abuu nabhaan ayaa baaq u diray dadka ku sugan walaayada islaamiga ah ay hiraan waxaan baaq u diraynaa dadka la khalday wa khaasatan dadka ku nool wilaayada islaamiga hiiraan barigeeda dadka khaldamay oo cadowga uu khalday oo dantooda la gafsiiyey sida hadda ay u muuqatana dad lagu dheelayo oo yacni lacib xun uu meesha ka muuqdo waxaan rabaa inaan dareensiiyo annaga ka mujaahidiin ahaan wakhaasatan ka wilaayata hiiraan ahaan dhulka maanta cadowga sidaas ugu dhaqmayo oo sidaas ummadda ugu gelayo oo lagu le-anaya waa dhulka shalay aan maamulaynay waa moqokori iyo maxaas waxaad og tihiin markii cadowga xamlada ay soo qaadayeen maalmihii moqokori la soo gaarayay cadowga soo gaarayeen maalinka ka horreysay wilaayada waxay joogtay moqokori waa dadkii aan u qaybinay maalinkaas ayada afar boqol iyo ziyaada qoys bay wilaayada halkaa waxay ku siisay deeq raashimeed ay ugu talagaleen walaalahooda muslimiinta ah iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay dagaalo ka socdeen deegaana ka tirsan gobolka hiiraan ayaa ciidamada mujaahidiinta waxay ka gaareen guulo wax ku ool ah balse dhanka kale ciidamada dowladda federaalka ayaa waxay kala kulmeen jab xooggan ugu dambeyntiina dowladda shiicada ee iiraan ayaa duqaymo cusuba ku garaacday dhulka ee yahuudda gumaysata ee filistiin jabhadda gudaha ee yahuudda ayaa ku dhawaaqday in ilaa iyo afar mawjadood oo isxigxig ah oo gantaallo ah ay iiraan saakay ku garaacday waqooyiga ilaa iyo koonfurta dhulka ee yahuudda gumaysata ee filistiin kanaalka saddex iyo tobanaad ee yahuudda ayaa sheegay in afar gantaal oo ay soo riday dowladda shiicada iiraan ay haleeleen saddex goobood oo ku yaala koonfurta iyo hal bartilmaameed oo ku yaala waqooyiga halka gantaalka kalena uu ku dhacay koonfurta magaalada qudusta la haysto dhawaqa seeriga ayaana si joogto ah maanta ah uga qaylinayay dhammaan dhulka ee yahuudda gumaysata ee filistiin taas oo kanaalka saddex iyo tobanaad ee yahuudda uu ku tilmaamay inay tahay muddadii ugu dheereed ee dhawaqa seeriga tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka dhanka ah iiraan dhanka kale warbaahinta iiraan ayaa ku warantay in ciidankooda cirka ay saakay soo rideen diyaarada nooca aan duuliyaha lahayn oo ay leedahay yahuudda taas oo dul heehaabaysay hawada magaalada kharam abaad ee dalkaas gumaystaha yahuudda ayaana qirtay in diyaaradaasi laga soo riday isagoo sidoo kale qirtay in tani ay tahay tii afaraad oo laga soo rida tan iyo markii uu duulaanka ku qaday iiraan inkastoo tirada ay sheegatay iiraan ay intaasi ka badan tahay lama oga khasaaraha ka dhashay duqaymihii xalay iyo kuwii saaka ay iiraan ku qaday dhulka ay yahuudda gumaysata ee filistiin iyadoo madax iyo mijaba dadka yahuudda ay ka dhex cataabayaan gudaha godad dhulka hoostiisa uga qodan maadaama seeriga digniinta bixiya uu maanta ahaa mid xiriir ah warkii oo dhegaystayaal eedu kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaas ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah inta ka horeysa waxaynu idinku dhaafaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh